wasaaradda tamarta iyo biyaha maamulka galmudug ayaa deegaanka dalsan oo hoostaga magaalada gaalkacyo ka bilowday qodista ceelbiyood riig ah qodista ceelbiyoodkan ayaa waxaa iska kaashanayo wasaaradda tamarta iyo biyaha dowlad goboleedka galmudug iyo hay-adaha c b d iyo unisef isku-duwaha wasaaradda tamarta iyo biyaha galmudug axmed xasan faarax ayaa ka warbixiyay muhiimada ceelbiyoodkaasi uu leeyahay bulshada deegaanka dalsan waxaa laga bilaabay mashaariic horey ay wasaaradda biyaha iyo tamartu uga xarig jartay deegaanka laasxaayow oo ay shan ceel oo ay fulinaysa hay-adda c b d iyo unisef haatanna magaalada dalsan ama deegaanka dalsan waxaa ka hirgelinaya c b d iyo kambeniga towfiiq oo barnaamijkan asagaa haddeertaan ceelka qodayo mashruucaani wuxuu isugu jiraa mashruuc integrated ahoo solar iyo haan iyo waaskooyin iyo ceelkaana la qodayo iyo motor intaba isugu jira waxaa fulinteeda iska leh unisef iyo c b d aad iyo aada u mahadsan tihiin intaa kadib deegaanku waa deegaan aad iyo aad u ballaaran masaafadiisuna masaafo ilaa soddon kilomiter biyaha u jirta weeye dadka ku nool ee deegaankaana ay dad yihiin remiyo guraa iyo bereley intuba ay ka faa'idaysan doonaan waxaan rajaynaynaa annaga ka wasaarad ahaan iyo deegaanka dadka jooga waxaan isu xil saari doonnaa haddii ilahay idmo sidii mashaariicdan laga fuliyey ay u sii jiri lahayd dadkana looga faa'iideyn lahaa deegaanka ka wasaarad ahaan wasaaradda biyaha iyo tamarta galmudug waxay xoogga saaraysaa meel kasta oo ay baahi biyood ka jirto inay geyso ilaahay waa ku mahadsan